wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ah dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim oo ay weheliyaan maamulka degmada mahadaay iyo mas-uuliyiin kale ayaa soo gebagabeeyey qodista kanaalka wareegsin dheere ee buule axmed cigow oo hoos tagta degmada mahadaay kanaalkan ayaa waraabya beeraha deegaano hoos yimaada degmada mahadaay waxaa ugu horreyn madasha ka hadlay qaar ka mid ah beeraleyda iyagoo u mahad celiyey wasaaradda beeraha hirshabeelle sidoo kalena sheegay in ay baahi weyn u qabeen kanaalkan kambaniyaasha shaqada ay guteen aadan ugu mahad celiyeen ama haddaala iskale wixii dhimanoo maamulka wasaaradda beeraha ee wakiil nooga taana waa ka rabnaa wxcelhaynaa say noola shaqeeyna boqol kiiba boqol waa ku mahadsan yihiin waxaan kacodsanaynaa ciiddu faaw iyo wasaaradda beeraha iyo degmada mahadee qolada ka tirsan sisee micnaha hawsha ay inoo qabteen iyo kanaalada micnaha ay inoo baxsheen mahad weyn ayaan aga haynaa mahadsan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada mahadaay cabdulaahi shaxley ayaa u mahad celiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle iyo hay-adda faw oo ka qayb qaadatay qodista kanaalkaasi keliga warig sindheere oo sagaal kilomitir wax yaroo dhimana iyo waxaan salaamaynaa jirsinka keliga warig sindheere kiliga warig sindheere wuxuu ka baxaa degmada mahadaay cirifka uu soo koofureeya anoo marka uga wakiila maamulka degmada mahadaay ayaan maanta waxaan rabnaa keliga rubadiisaan joognaa keliga in la deeyaal rabaa bacdaman oo naf beeraydi iyo xoolaalaydi wax alla wixii ku dhaqmo jiray ay saddex sano u ooman yihiin ugu dambayntii maxamed bashiir qaasim oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo ka hadlay madasha ah ayaa sheegay in beeralayda ahmiyadda weyn ah ay u leedahay qodista kanaalkani ugu horey sida loo heli lahaa dayaxtir lagu sameeya kanaalkan ku dhawaad toban kilomitra ilaa ayaa nagu guulayey saddex kambani ayaa ka shaqaynaya maxaa yeele maalna biyaa ka baxay oo fatahadaa jirta sida waxaa loo dhihi shubkaa laga sameeyo kale kambanina wuxuu samaynaya boondooyinka midna kanaalkuu qoday guud ahaan saddexda kambani oo u mahad celinaa gaar ahaan waxyaabaha yararoo ka dhiman oo buuntooyinka hadday noqon lahaydna waxaan leeyahay hala dhammaystiro waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo hay-adda faw oo hawshaani injineeradeeda ay shaqo badan ka qabteen kuna mahadsan la-aantoodna aysan noo suuro geli lahayn in hawshaan qabanno sidoo kale waxaan ammaan ballaaran halkan ugu jeedinaa sawaasii kambaniga la yidhaahdo ee kanaalkan aad u jidaan qoday xilli adag fatahaada jireen dhib badan ku soo maray siduu u soo gaari lahaa waxaan leeyahay aad ugu mahadsan yahay shaqadu qabtay waan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa beeraleyda aan kala dadaalmo waxyaabaha yar oo tabanaysa hadday far noqon lahayd hadday meelo wax ka dhamayn intaasba wixii aan ku ballannay insha allah waa la fulinaa idinkuna waxaa waajib ah haddii kanaalka la qoday oo ku dhowaad toban kilomiter ah mar kasta qoditaan ma jiraayo inaad kanaalka xafidataan maxaa yeeley nin kasta hadduu meel ka duleeliyo uu tubo gashto kanaalka wuu hallaabaa